الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني آياتك uu sheekhu inoogu soo qaatay sugidda sifada ilaahay ee arraxma naxariista wa qowluhu ilaahay odhaahdiisina hadalkii hore iyo jumladdii hore ayay soo gelaysaa uu ilaahay yidhi faallaahu ilaahay baa khayrun khayr badan xaafidan ilaaliye wa huwa isaguna arxam araaximiina kuwa naxariista ka ugu naxariista badan weeye ilaahay aayaddu waxay ka hadlaysay oo hadalkana uu inoo sheegay ilaahay inuu yidhi nebiyullaahi yacquub markii oo kii yaraaye ay iskubahda ahaayeenna nebi yuusuf uu raaciyey walaaladiisii horena u lumiyey nebiyullaahi yuusuf ee ceelka ugu riday ayaa markii uu yuusuf ku yidhi kaa yaroo ii keentaan mooyaane wax yacni raashina oo aad dambo agtayda ka helaysaan ma jirto ee ay waalidkood soo gaadhsiiyeen ay yidhaahdeen dee waana ilaalinaynaa awr yacnii rarkiina waa soo kororsanaynaa haddii kale meesha waxaan ugu noqonna nooma yaallo ayaa isaga oo og wixii ay dee ku sameeyeen horeba nebiyullaahi yuusuf ay ku sameeyeen ayuu yidhi miyaan idinku aaminayaa si aan idinku aaminayo walaalkii yuusuf mooyaane si kale miyaan idinku aaminayaa faallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxam araaximiin isagaa markaa ilaahay inooga soo guriyey inuu yidhi nebiyullaahi yacquub faallaahu ilaahay ayaa khayrun khayr badan xaafidan ilaaliye wahuwa arxam araaximiin kuwa naxariistana isagu ka ugu naxariista badan weeye ilaahay ilaalintiisa ayaa ka khayr badan ilaalintiinna qofka ilaahay tala saartee arrimihiisa u dhiibtana ilaahay isaga ayaa ku filan oo ilaalinaya oo cid waxyeelaynaysaana ma jirto asmaada ilaahay baanu ka mid yahay alxafiid waana laba qayboodoo xifdi uu addoommada u ilaalinayo wixii ay sameeyeen khayr iyo shar daaciyo macsiyo iyo ilaalin uu ka ilaalinaya addoommadiisa wax alliyaaliya wixii ay nacayaan ee dhibayaan mid caamah iyo mid khaasana xifdigu waa noqdaayo mid makhluuqaadkiisa oo dhan ayaa ilaahay uu ilaaliyaayo wixii markaas quudkoodii iyo wax alliyaaliya wixii ay ku ilaashabayeen oo dhan baa ilaahay u fudaydiyaa midna waa xifdi khaas ah oo waa xifdiga oo awliyadiisa iyo dadkiisa wanaagsan ilaahay uu ilaaliyo ee uu ka ilaalinayo markaa wax iimaankooda waxyeela waxa dhiiba diintooda iyo adduunyadoodaba ilaalinta uu ka ilaalinayo weeye waxaa kaloo ilahay wahuwa arxam araaximiin kuwa naxariista ilaahay ka ugu naxariista badan weeye ilaahay wuxuu sugayaa nafdiisa naxariis weliba dadka naxariista iyo cidka soo naxariisataa ilaahay kaga naxariista badan weeye raxmadda khalqiga oo dhan haddii laysu keeno naxariista ilaahay baa ka weyn oo ka sarraysa waxaana nebigeennu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi si xadiidka saxiixa bukhaariiy muslim ay tilmaamayeen ilaahay wuxuu ka yeelay naxariista boqol qaybood dabeetana agtiisa ilaahay wuxuu ku hayay sagaal iyo sagaashan naxariisood waxa uu soo dejiye dhulkana mid ka mida midaasay isugu naxariisaa khalaa'iqdu taasay daabada iyo neefga xoolaha ama yeedhaanka ahi marka uu ilmaheeda naaska jaqsiinayo ayuu addinka kor uga qaadaa isaga oo ugu naxariisanaya si aanay addinka aanu ugu joogsanin awgeedda ayuu sidaa uga qaadaya waa halkaa naxariisa ee ilaahay uu dhulka u soo dejiyey intii kalena ilaahay isaga ayay agtiisa tahay xadiidkii kale saxiixaa siduu tilmaamayey maalin maalmaha ka mid a ayaa oo dagaal lagu jiray oo dad badan lasoo qabtay ayaa ruux dumar ah oo kuwii lasoo qabtay ka midi ilmaheedii bay weyday dabeetana intay wareertay bay daydayday markay aragtay ayay markaa soo qabatay markaasay laabta ku soo dhejisay dadkii oo arkayo rasuulkula arkayo markaasuu yidhi ma u malaynaysaan ruuxaa dumar ilmaheedaa naarta iyo dab inay ku tuuri lahayd maya bay dhaheen rasuul allow wuxuu idhi allaahu arxamu lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaahay baa uga naxariis badan addoommadiisa tanisay ilmaheedaa ugu naxariisanayso ilaahay ayaa uga naxariis badan marka ayaddu waxay inoo sugaysaa naxariis ilaahay markaas inuu naxariis uu leeyahay ayay inoo sugaysaayoo alla uu naxariisto uluuhiya ayay inoo sugaysaa oota magacyadiisa allah iyo xaafid ama xafiid iyo raxmaan ayaa inoogu sugan marka ilaalin sifooyinkana xifdi iyo naxariis ayaa inoogu sugan oo ilaahay markaas inuu ilaalinayo addoommadiisa una naxariisanayo ayaa inoogu sugan naxariista ilaahayna sidaas ayaynu markaas u sugaynaa oo ilaahay sidaasuu ugu naxariisanayaa khalqigiisa oo mid markaa u sugan naxariisu weeye oo tacriifin mayno weecin mayno tacdiilin mayno oo u diidi mayno macnaha taxriifku waxa weeye inagoo nidhaahnaa macnaha naxariista waxaa looga jeedaa ixsaan doonideed ama ixsaan iyo samafal weeyaan waa taxriif aan weecinayno haddaan nidhaahno maba jirtana waxa weeye tacdiil kayfiye iyo qaabna u samayn mayno ta khalqigana kala mid dhigi mayno bal waxaynu u sugaynaa markaas ilaahay naxariis isaga u cunantaa jalaalkiisa iyo cadamadiisa iyo weynidiisa mid markaa u dhiganta ayaynu ilaahay aynu u sugaynaa qolyahan markaas aalubidaca amaba yacni lumay ee markaa weecinaya ee waxaa looga jeedaa samafal iyo waxaa looga jeedaa ixsaan doonitaankeed waxaa ku kalifayaana waxa weeye mar kasta waxay ula kacayaan sifooyinka ilaahay isku sifeeyey tii makhluuqa xaggeeda ayay ula kacayaan oo waxay leeyihin naxariistu waa qalbi jireeciyo ducfi markaas loo qalbi jireecayo loo dabcayo kan marxuumka ilaahayna kaasi markaas uma habboona ayay leeyihiin taagga ayagoona ilaahay nasaha oo xumaan ka dheereeya ayay waddadaa ay ku dhacayaan mar kastabana waxa qalada ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa in loola kaco tilmaamaha khalqiga oo kale waayo waxaa inoo yeela laysa ka milihi shayun huwa samiicu lbasiir ilaahay wax la midi isaga oo kale ma jiraan waana ka samiica wax kasta maqlaya basiirkii wax walbaa arkaya maqalkiisa iyo araggiisu yacni la mid maaha aragga iyo maqalka khalqigiisa markaa sidaasaynu xaqiiq ahaan baynu ilaahay taa ugu sugaynaa faallaahu wa qowluhu ayaa soo galay faallaahu ilaahay khayrun mid khayr badan weeye xaafidan ilaaliye wahuwa isaguna arxamu araaximiina kuwa naxariista ka ugu naxariista badan weeye wa qowluhu ayaa isla hadalkaa hore soo galay radia allaahu canhum ilaahay raalli ayuu ka noqday wa raduu canhu ayaguna raalli ayay ilaahay ka noqdeen halkana aayaadkan waxa uu sheekhu ayadana inoogu tilmaamaya aayaddan sifatu ridaa raalli noqosho inuu ilaahay sifadaa raalli noqoshada leeyahay raalli noqoshadaas oo mid isaga jalaalkiisa iyo weynidiisa iyo cadamadiisa u cunanta ah ilaahay waxa uu leeyahay markuu acmaashoodii wanaagsanayd ee ay dadkaa fiicani sameeyeen uu inoo soo tilmaamay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay alla raalli buu ka noqday ayaguna raalli ayay ka noqdeen ilaahayna mid raalli noqosho ku sifaysan weeye camal buu raalli ka noqdaa caamil iyo qof shaqaynayuu shaqadiisa ilaahay raalli ka noqdaa haddii ay ilaahay u mahadnaqdaan shukrigaasi ilaahay buu markaa raalli gelin doonaa idinka dartiin waradiitu lakum lislaama diina islaamnimadii diin ahaan ayaan idinka raalli noqday si xadiidka nebigu tilmaamaya ilaahay saddex buu raallidii ka yahay saddexna ilaahay waa karaayo waa naca waa camal caamilka ayuu ilaahay iyo qofkan camalka iyo wanaagga samaynayu raalli ka noqdaayo radia allaahu canhum kuwa ilaahay baa ka raalli noqday waraduu canhu ayaguna waa ka raalli noqdeen markaa raalli ahaanshaha ilaahay waa sifo u sugan oo nafdiisa ku sugan oo wax munfasil ahoo markaa ka soocan aan ahayn waa sifa xaqiiqiya mashii'adiisa ayay markaa la xidhiidhaa waana sifaadka ficliga ah ee ikhtiyaariga ah weeye ilaahay muuminiinta ayuu ka raali noqdaa dadka ilaahay ka cabsaduu ka raali noqdaa dadka cadaaladda sameeyuu ka raali noqdaa dadka mahadnaqa ayuu ka raali noqdaa gaalada ilaahay kama raali noqdo kuwa faasiqiinta ilaahay kama raali noqdo munaafiqiinta ilaahay kama raali noqdo markaa sidaas ayaynu markaa raali noqoshaha sifadaa sifatu rida aynu ugu sugayna ilaahay wa qowluhu ayaa soo galay ilaahay radia allaahu canhum ilaahay raalli ayuu ka noqday waraduu canhu ayaguna ilaahay raalli ayay ka noqdeen wa qowluhu ayaa soo galay hadalkii hore waman yaqtul qofka dila mu'minan qof ilaahay rumeeyey mutacamidan isagoo u camdinaya o u badheeraya fajazaauhu abaalmarintiisu jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo weeye khaalidan fiiha xaaluu ku waari dhexdeeda waqadiba allaahu calayhi ilaahayna waa u cadhooday walacanahu ilaahay naxariistiisana waa ka dheereeyey naxariistiisana ilaahay waa ka dheereeyey cadaaba cadiim waa cadda lahu cadaaban cadiima cadaab weynna ilaahay waa u diyaariyey halkana wuxuu ilaahay inoogu keenay sheekhu inoogu keenay aayaadkan isdaba socdaa sifada cadhada iyo sukhdiga iyo karaahiyada iyo bukdiga sugitaankooda ilaahay loo sugayo ee ilaahay uu isku sifeeyey ayuu halkana aayaadkana sheekhu inoogu keenay waxaanuu ilaahay yidhi qofka dila qof mu'minahoo alle iyo rasuulkiisa rumeeyey waxaa baxaya gaalkii iyo munaafiqii gaalku hadduu cahdi leeyahay ama dimmo uu leeyahay inaynu wax ka qaadno ama ammaan uu leeyahay qofka dilaa waa dambaabaya laakiin waciidkan halkan ku yaallee shantaa ma mudanayo munaafaqa lafdiisu waa ilaashan yahay dee dhiiggiisiio mar haddaanu nifaaqiisa aanu muujisanin waa ilaashan yahay markaa isagoo u badrheeraya qofka dila waxaa ka baxaya kii gebsanaayay kaga dhacday iyo kii yaraa iyo kii waallaa iyo ayagoo camdi iyo badrheer ma leh abaalmarintiisu waxa weeye naarta jahannamo la yidhaah baa lagu abaalinayaa weliba naartaana wuu ku waarayaa ilaahayna waa u cadhooday oo cadhada ilaahayna waa ku dhacday walacanow ilaahay waa lacnaday oo naxariistiisa waa ka dheereeyey waa cadda low cadaaban cadiiman cadaab weynna ilaahay waa u diyaariyey cadaab weynno ilaahay waa u diyaariyey waa shan arrimood oo ilaahay oo qofka abaalmarin uga dhigay jahannamuu ku waarayo ilaahay cadhadiisa waa jahannama waa inuu ku waarayo waa inuu ilaahay u cadhooday waa inuu ilaahay naxariistiisa ka dheereeyey waa inuu weliba cadaab weyn ilaahay u diyaariyey mid qudha ayaa ku filan yacnii wax qofka lagaga joojiyo xumaanta ciddii markaa qalbi hagaagsan leh mid qura ayaa ku filan oo ka joojinaysa dilka iyo badheerhkaa oo qof si badheera u dilo haddaba ahlusunna waljamaaca waxay qabaan ama salafu hadihi lumma waxay qabaan qofku hadduu iimaan leeyahay oo macsiya iyo dembiyaal waaweyn uu galo inuu mashiicada ilaahay iyo doonitaankiisa u banyaalo mar hadduu muwaxid yahay dunuub iyo macaasina uu ku dhaco mashiicada ilaahay buu hoos yaallaayo ilaahay dudana waa ka cafiyaa oo jannada ayuu marka horeba geliyaa hadduu doonana inta la soo cadaabo dunuubtiisa laga soo jaro ayaa jannada dib loo geliyaa sida uu nebigu sala allahu calayhi wasalam u yidhi naarta waxaa ka soo baxaya ka qalbigiisa ay ku jirta mithqaalu darra min iimaan quraanjata ugu yaroo iimaani qofkay qalbigiisa ku jirto naarta waa laga soo saarayaa haddaba dee iminka dilka uu qof dilo dee ku gaaloobi maayo oo dilkaasi gaalnimo maaha naartana waxaa la ysugu waariyaa waxa weeye cinda ahlusunna waaljamaaca waxa weeye gaalnimun baa laysugu waariyaa halkana ilaahay wuxu uhi qofka qof dila naarta waa lagu waarinayaa marka maxay macnaheedu noqonaysaa culimmadu dhowr jawaabood bay ka bixiyeen mid weeyaane waxay yidhaahdeen waa gaalka ayaa aayaddu ka hadlaysa hadduu muumin dilo qowlkaa culimmadu waxay yidhahdeen waxba ma aha maxaa yeelay gaalka abaalmarintiisu waa jahannamo waa ku araya walow yaanu muuminba dilinbe إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إلهي بين إلهي قال والله عن ذي عذاب مركا هرينا وأودياري وأنا ولي قدنا وكواري أنا ولي نصير تمنه لميان عنا قال بين ما وعد حلاشتا إدلك حلاشتا أيام مركا نارتا لقواري ميان تانا وحليلي dee qofka xalaashado qof muumina dhiiggiisa isna waa gaaloobayaa isagoo aan dilinba gaal buu noqonayaa oo yaanu dilinbae naartii isagana waa lagu waarinayaa culimada qaar baa waxay yidhahdeen may waxaa looga jeedaa fajazaauhu jahannam abaalmarintiisu waa jahannamo waa ku waaraya waase haddii uu ilaahay abaalmariyo uu taa ku abaalmariyo bardoo mushkiladii waa halkii unbaa la yidhio hadduu abaaliyo saw jazaagiisi noqon maayo naarta inuu ku waaro dee mushkiladii halkeedii bay taagan tahay culimada qaar baa waxay yidhahdeen kani waa sababuuno macnaha waa sababtii naarta loogu waarayey laakiin dee in maanic la helo iyo wax diida sababta ayaa la arkaayo aanu sidaa u fulin masala imka qaraabada oo kale sabab bay dhaxalka u tahay hadduu qofkii qariibkaa ama dilaan dila noqdo oo qofkii dilo ama waa gaalba noqdo dee maanic baa meeshii yimioo u diiday markaa ficilkani sabab buu u yahay inuu qofku naarta ku waaro haddiise faacil kaliya ka sameeye muumin uu yahay naartii ku waari maayo taana culimmada qaarkood ayaa ku fasiray qaarkoodna waxay yidhahdeen khuluudka waxaa looga jeedaa waxa weeyaan ku jiro dheer ee waaritaankii aan laga soo saaraynin maaha eh yacni ku jiro dheer ayuunbaa looga jeedaa maakisun muktan tawiilan buu ku jirayaa baa layidhi mida qaarna waxay dhaheen waa waciido waa goodi iyo hanjabaad marka waciidkuna inuu dee sidiisaa noqdona waa wax dhici kara inaanu noqoninna waa wax dhici kara haddaba qofka wax dilay ee muumin sidaa gef u yacni barheerkaa u dilay toobad ma leeyahay waciid kasta ma mudanaya hadduu toobad keeno waxaa la yidhaha hadduu toobad keeno oo uu si dhaba uga toobad keeno ma mudanayo waayo ilaahay baa yidhi kuwa aan la ilaahay kale la caabudan weeye addoommada wanaagsan kuwa aan nafta xaaraanta aa dilaynin weeye aan sinaysanina cidda sidaas samaysana cadaabka waa loo labalaabi waana ku waari doona ilaa man taaba ilahay wuxuuhi qofka toobadkeena camal wanaagsan sameeya ilahay kuwaa sayi-aadkooda xasanaad buu ugu bedelaya ninkii sagaal iyo sagaashan boqolka dilay te waa kii la yidhi markaa toobad baad leedahay ee weliba markuu dhintayna labadii malaa'igo malaa'ikaturaxma iyo malaa'ikatulcadaab ay ku doodeen cabdillahi ibni cabbaas baa waxaa laga wariyey inuu yidhi qofka qof sidaa badrheerkaasa u dilaa wax alla wax towbadahoo uu leeyahay oo u sugan ma jirto taa waxay dhahdeen culimmadu yacni waa fogaysi uu fogaysanaya qofka camdi u dila inuu toobad yeesho macnaha toobadba la waafajin maayo mar hadduu qofku dhiig xaaraana galo qof badheer u dilo toobadba ilaahay waafajin maayo iyo mee waxaa looga jeedaa xagga kan la dilay ayaanu toobad ka lahayn oo masalan qofku markuu wax dilo saddex arrimood ama saddex xaq baa ku tacalluqa xaq ilaahay iyo xaqa kan la dilay iyo xaqa ciddii wax laga dilay marka xaqa ilaahay hadduu toobad keeno qofku waa ka dhacaya oo ilaahay baa yidhi addoommadaya naftooda ku xadgudbay naxariista ilaahay ka quusanina ilaahay dembiyaaloo dhan waa dhaafaaye dadkan la dilay ee xigtadii ninkan la dilay ayaga hadduu nafdoo- naftiisa u soo dhiibo oo idhaahdo anaa dile waxaa doontaan igu sameeya oo ama qisaastaan ama diyagaataan ama cafiyaan taana xaqooda saasu ku dhacaya laakiin kan maqtuulkaahee la dilay xaqiisi markaa isagu adduunyo si lagaga baxayaa ma jiro si lagaga baxayaa ma jira maalinta qiyaamaha waa sugaya oo waa u yaallaa marka aayaddan ilaahay sifooyinka alqadab yacni ilaahay cadho inuu cadhoodo ayaa markaas ku sugan waxaa ku sugan lacnid waxaa ku sugan diyaarin cadaab oo ilaahay diyaariya ayaa ku sugan markaa sidaasaynu ugu sugaynaa ilaahay inuu cadhoodo cadho isaga u cunanta oon teenna oo kale ahayn qolyaha marka ahlu bidaca amaba yacni lumay ee sifooyinka ilaahay markaa diida markaba waxay ula kacayaan sifada qadabka ti bini aadmi oo kale waa maskaxdoo karta iyo qofkoo wareera iyo waa saasoo kale bay cadhoyaan ilaahay waa ka nasahan yihi ee marka aan idhaahno macnaha ka aargoosta weeye ama aargoosiga doona weeye waxaana qalad oo marka horeysa makhluuqa in sifooyinka ilaahay loola kaco waa mid isaga u cunanta oon teennoo kale ahayn waman yaqtul muminan mumin qofka dila mutacamidan isagoo u badheeraya fajazaau abaalmarintiisu jahannamu weeye khaalidan fiiha xaaluu ku waari waqadib allahu calayhi ilaahay waa u cadhooday walacanahu naxariistiisana ilaahay waa ka dheerayey waacadda lahu cadaaban cadiiman cadaab weynna ilaahay waa u diyaariyey daariyankaasi waxa weeye biannahum iyagu qowluhu ayaa soo galay hadalkii hore daariyankaasi waxa weeye biannahum iyagu itabacuu waxay raaceen maa kii askhada allaaha ilaahay cadhogeliye ka cadhaysiiyey wa karihum waxay naceen ridwaanahu raalli noqoshadiisiina iyo wuxuu ilaahay ku raalli noqonayeyna way naceen ariga la ishaarayaa waa fii suurati moxamed buu ku jiraayo ilaahay baa yidhi fakayfa idaa tawafathum almalaa'ika yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum dalika biannahum itabacuu maa askhata allaha wa karihuu ridwaanah xaaladoodu say noqon baa ilaahay yidhi nimankaa marka ay malaa'igtu ay oofsato alwaaxdooda ayagoo weliba wejiyaalka iyo dabooyinkana ka garaacaya xagga hor iyo xagga dambeba ka garaacaya markaa nafta iyo ruuxda laga qaadayo oo maxay waxaasi ugu dhaceen baa markaa taalle maxaa loo garaacayaa ee xag hor iyo xag dambaba loo garaacayaa biannahum bisababi annahum sababta inay ayagu itabacuu raaceen ma askhad allaaha ilaahay wixii cadhogeliyey ee ilaahay ka cadhaysiiyey ayay raaceen waxa liyaaliyo wixii ilaahay ka cadhoonayey hadday tahay caqiido iyo wax la rumeeyo hadday tahay wax la yidhaahdo hadday tahay wax la sameeyo waxa ilaahay ka cadhaysiinaya ilaahay cadhogelinaya ayuunbay raaceen wa karihuu ridwaanahu wixii ilaahay raalligelinayey ee raalli ahaanshihiisu ku jireenna ayadana way naceen cuquubadoodii markaa waxay noqotay marka ay geeriyoonayaan inay malaa'igtu wejiyaalka iyo adbaabtoodii xagga dambaba inay ka garaacdo ayay noqotay abaalmarintoodii markaa sifaadka ku sugan aayaadkan waa sukdi iyo rida cadho iyo raali noqosho ilaahay loo sugayo sukdiguna wuxuu u dhow yahay un qadabkii ayuunbuu u dhow yahay waana yacni mid ilaahay isaga u cunanta ee aanta khalqiga oo kale la mid ahayn wa qowluhu ayaa hadalkii hore soo galay daaligakaasi waxa weeye biannahum ayagu itabacuu waxay raaceen ma askhad allah ilaahay wixii cadhogeliyey ee ilaahay ka cadhaysiiyey wa karihuu ridwaanahu raalli noqoshadiisa iyo wuxuu ilaahay ku raalli noqonayana waa naceen wa qowluhu ayaa soo galay falammaa asafuuna markay naga cadhaysiiyeen ayaan intaqamnaa minhum aan ka aargoosannay baa ilaahay markay naga cadhaysiiyeen ayaan ka aargoosannay asafku qur-aanka waxaa loo isticmaalaa ama luqada laba macnee bimacnaa murugo oo yaa safaa calaa yuusufa wabyadad caynaahu min alxusni murugadaydii aan yuusuf u murugoonayay indhihiisina markaa waa caddaadeen murugo awgeed ilaahay u lahaa taasi waa mid waana midaan ilaahay markaa lagu tilmaamin uu kana nasahan yahay waana sifatu naqsin weeye ilaahayna waa ka nasahan yahay taa midina waa asaf oo bimacna alghadab cadho looga jeedo falamaa asafuuna aqdabuuna markay naga cadaysiiyeen ayaan intaqamnaa minhum ka aargoosannay baa ilaahay yidhi markaa halkan ilaahay waxa iyadana inoogu sugayaa sifooyinka ilaahay uu leeyahay laba ka mid oo alqadab iyo intiqaam yacni cadho iyo argoosi waana laba labadooduba ilaahay u cunamaa aayaddani weliba waxay radin cad ku tahay ama meelay qabadsiiyaan aanay jirin kuwa markaa sifooyinka ilaahay cadila ee sukhdiga iyo qadabka ku fasira intiqaam iyo argoosi ama intiqaam iyo argoosi doonideed ee aan ku fasiraynin sukhdiga iyo qadabku sifo sifooyinka ilaahay ka mida inay yihiin oo ilaahay nafdiisa uu ku sifeeyey oo ay waajib tahay inaynu u sugno si markaa isaga jalaalkiisa iyo weynidiisa ugu cunantaa oo markaa haddii la falamaa asafuuna yani markay naga cadaysiye baan intaqamna marka maxaa lagu fasiri mar hadday yani sukhdiga iyo carada ay markaa argoosi ay ku fasirayen waxay ku fasiraan ma jiro markaa sifadaas ayay iyadana sugaysaa asmaada ilaahay muntaqima ka mid tahay yacni culimada qaar baa yidhi waa ka mid oo xadiidkii tirmidi iyo daciifka ahaana waa ku soo arortay laakiin waxay dhaheen laysa min asmaa'ihi alxusna ee nebiga ka sugnaatay yacni almuntaqim kama mid ahaa waxay ugu tiri innaha min almujrimiina muntaqimuun wallahu casiizun du intiqaam sidaas ayuunbay markaas ugu timi falamaa asafuuna aqdabuuna markay naga cadaysiiyeen ayaan intaqamnaa minhum ka aargoosannay ayaa ilaahay yidhi oo annaguna aanu ciqaabnay walaakin kariha allahu ilaahay baa nacay inbicaahahum bixitaankooda fahabatahum markaasaa ilaahay wahsi uu ilaahay ku riday oo uu ka fadhiisiyey markaa dagaalkii nimankii munaafiqiinta ahaa ee aan nebiga markaa duulnimaadyada aan la baxaynin ayaa ilaahay wuxuu nacay bixitaankooda maxaa yeelay camalkoodu mid khaalisa ma aha low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan hadday markaa bixi lahaayeen waxaan fasaad ahayn yacni waxay ordi lahaayeen xumayntiinna fidno ayay markaa idin kala dhex dhigi lahaayeen baa ilaahay yidhi markaa sidaa daraaddeed baa kariya allahu bicaahum ilaahay bixitaankooda ayuu nacay fahabatahum dabeeta ilaahay baa wahsi ku riday tahbiidka waxaa la yidhaahdaa qofka oo shayga uu doonayo inuu sameeyo laga celiyo oo u suurtageliyo ilaahay baa wahsi ku riday qadaan wa qadaran qada ahaan iyo qadar ahaan ayaa ilaahay waxaysi ku riday walow sharcan haba faro yacni qaswiga haba faree haddana qada iyo qadar ahaan ilaahay baa wahsiga markaa ku ridayoo waxa uu nacay bixitaankooda waayo yacni dee wax wanaag ahoy la baxayeeni ma jirin waqiila qcuduu maca alqaacidiin fadhiista baa layidhi kuwa fadhiya ee dadkaa xanuunsanaya iyo kuwa indhaala iyo kuwa markaa aan dagaala geli karayni kuwaa la fadhiista baa layidhi marka karaaha ayaa iyadana halkan uu soo qaatay markaa sheekhu niciddaa markaas ilaahay uu wax nacayo wa qowluhu ayaa isaguna soo galay oo ah iyaduna jumladaha iyo hadalladaa hore isaguna macnaha ilaahay wuxuu aayaddan markaa aynugu se ilaahay inuu markaas wax naco waana sida markaa dee aayaadka faraha badani ay inoo tilmaameen وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أنتوا وحبدا إلهي ولي يقول كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها إلهي اكتيسة من مركا الله نعوي ولكن كريه الله بعصم يا آيضا إن الله كريه لكم قيل وقال ما إلهي ذي كرايس مركا كراهدوا وأمد مرها كتابك يصبهما إلهي أيوسوين oo ilaahay markaas waxbuu nacaa nicida ilaahay markaa camalna waa nacaa sida uu caamil iyo qof markaa wanaag sameeyey oo xumaan sameeyeyba ilaahay uu naco wa qowluhu ayaa markaa soo galay isna jumladihii iyo hadalkii hore kabura maqtan cadha ahaan waxa weynaaday cinda allaahi ilaah agtiisa an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynaynin inaad tidhaahdaani ilaahay agtiisa cadhahan ayay ku weynaatay aayaddan waxaa ilaahay uu inagu boorinayaa inay hadalkeenna iyo ficilkeennu ay iswaafaqsanaadaan oo aanay isweydaaranin oo wixii markaas aynu ballan qaadno inaynu oofinno inaynu iska ilaalinno inaynu ka baxno wixii ballana waayo munaafiqiinta ayaa calaamadahooda ay hadday sheekaynayaan been ku sheegay hadday ballan qaadaan inay ka baxaan haddii la aamino inay markaa khiyaaneeyaan markaa maqtiguna waxaa la yidhaha cadhada teeda daran ayaa la yidhaahdaa marka kabura maqtan cadha ahaan waxa weynaaday cinda allaahi ilaa agdiisa an taquuluu maa laa tafcaluun macnaa cadhada ilaahay ka cadhoonayo waxaynaa odhanaysaan waxaydaan samaynaynin oo ballan qaadaysaan waxaydaan samaynaynin oo haddana ka baxaysaan oo idaan samaynaynin taasaa ilaahay cadhada uu markaas u cadhoodo ayaa weynaatay ayaa ilaahay leeyay oo aan habboonaynoo wax ilaahay ka cadhoonaya ah sifatulmaqt ayaa ku sugan sifada ilaahay inuu cadhoodo weliba maqtigiisaasina inuu markaa kala tegsan yahay oo uu kala badan yahay ayaa inoogu sugan kabura waxaa weynaaday maqtan cadha ahaan cinda allaahi ilaa igdiisa oo alla ka cadhoonaya an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynaynin inaad tidhaahdaan wa qowluhu ayaa soo galay hadalkaa hore hal yanduruuna miyay sugayaan wax kale ilaa an yaatiyahum ullaahu ilaahay inuu u yimaado mooyane fii dulalin maca dulalin isagoo ay la jiraan dulal iyo wax markaas ku hadheeya oo min alkhamaami daruura ah waalmalaa'ikatu malaa'igtu inay timaaddo mooye wax kale miyay sugayaan wa qudiya alamru amarkiina waa la dhammaystiray aayaadkan dhowrka ah ee soo socda ilaahay wuxuu inoogu sugayaa sifo ka mida sifooyinkiisa ficliga ah wuu ku sifaysan yahay oo ah sifatu lmajii'i walityaan ilaahay inuu imanayo maalinta qiyaamaha inuu imanayo u imanayo kala saarka khalqigiisa inuu kala saaro oo uu kala fasliyo ayuu u imanayaa imaatinkaasina mid isaga wuxuu nama weeye ilaahay waayo isagaa inuu imanayo inoo sheegay naf ahaantiisa ayuu imanayaa ilaahay ayaa inoo sheegay inuu imanayo isagaana nafdiisana cid walba kog iyo qayrkiiba isagaa qiil iyo odh ahaan run badan isagaa war ahaan wanaagsan oo cilmi iyo run iyo caddayn iyo wanaag la doonid hadalkiisu ku sifaysan yahay laakiin qaabka u imanayo mar kasta haddii sifooyinka ilaahay sifooyinka khalqiga loola kaco yacni qaladku haluu ka soo baxayo ee firaqa lumay ay ku lumeen ehlu bidac ay ku lumeen uga halkaa imaatinkii ayaa markaa waxaa loo odhanaya oo carshigii markaa ma ka bannaanaanaya oo sida markaa bini aadmigu intuu halkan uga kaco u banneeyo u meel kale u tago qaabkaasoo kale ayaa la takhayulayaayo dabeetana maskaxdooda ku dhacaysa kadib waxa odhanayaan taasi ilaahay uma habboona oo khalqigii ayuu shabbahaya dabeetana aan diidna way odhanayaan oo aan idhaahno ilaa an yaatiyahum ullahu inuu ilaahay amarkiisu yimaado mooyaane wax kale ma sugayaan ayagoo ka ordaya waxyaalaha markaa xunxune maskaxdooda ku soo dhacday ee tashbiiha ah marka horebana waxaas ma yaalo qof kasta waxaa la kullu mucatilin mushabbih qof kastoo ilaahay sifooyinkiisa dido cadilaana tashbiih buu marka hore samaynaya ilahay buu khalqigii ku shabahaya deetana markaa si aanu ilahay khalqigii ku shabihin ayuu ilahay sifadiisii diidaya marka waxaynu leenahay ilaahay waa imanayaa imaatin isaga u cunama ayuu imanayaa kayfiye iyo qaab isaga u cunama buu imanayaa innagu aanaynan garanaynin oo aan imaatinkeenna iyo teenna markaas aan la mid ahayn maryaanu bidacna waxay leeyihin amarka ilaahay baa imanaya marka alla wuxuu leeyahay miyay sugayaan macnaha ma sugayaan bay ka dhigan tahay ilaa an yaatiyahum allahu ilaahay inuu u yimaado mooyaane wax kale ma sugayaan fii dulal fii waa bimacnaa maca waayo haddii laga fii dulalin inay markaas daruurahaasi ilaahay ay koobayaan uu ku dhex jiraa ka soo baxaysa macnaha ana waa ka nasaanya ilaahay markaa fiidaasi bimacnaa maca weeye iyadoo ay la jiraan ayaa ilaahay imanaya fii dulalin dulal waxaa la yidhaha asalkeeda waxa liyaariyo wax kastoo ku hadheeya ama ku qariya ayaa la yidhaahdaa hadhadh isagoo ay la jiraan min alkhamaami daruuraha cadcadihi ayuu ilaahay imanayaa waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa imanaysaayoo yacnii dhulka ayay u soo degaysaa samada usokaysi kuwa u sokeeye ku jira u horeynaya samada labaad baa ku xigaya malaa'igta samada saddexaad ta afraad dabeetana khalqiga ayay isweer ka qabanayaan marka ilaahayna waa imanaya iyadoo dulalkaas hamaamka ah ee daruuraha cadi ay la jiraan buu imanaya malaa'igtuna waa imanaysaa waqudiya alamru arrinkiina waa la dhammaystiray bimacnaa waa la dhammaystiri doonaa ayuu ka dhigan yahay ama yacni halaagoodii ayaa la dhammaystiray oo nimankaa waa la halaagay imaatinka ilaahayna waa mid isaga u cunama oon imaatinkeennoo kale ahayn waqowluu ayaa hadalkii hore soo galay hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an yaatiyahum ullahu ilaahay inuu yimaado mooyaane fii dulalin maca dulalin iyadoy la jiraan waxyaala hadhaynayo min alkhamaami daruuro ah yacni wax dadka u hadhaynayo oo daruuro cadcadi iyadoy la jiraan ilaahay ayuu markaas imanaya ee ilaahay bay u hadhaynayaan amaba ay qarinayaan maaha waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa imanayaan waqudiya alamru amarkiina waa la dhammaystireen wa qowluhu hadalkii ilaahay baa soo galay hal yanduruuna miyay sugayaan kuwaa gaaladaahi ilaa an taatiyahum almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooyaane ow yaatiya rabbuka rabbigaa inuu yimaado mooyaane ow yaatiya inuu yimaado bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarkood inay yimaadaan mooyaane wax kale miyay sugayaan miyay sugayaan inay malaa'igu u timaaddo si ay arwaaxda iyo nafaha uga qabato walow taraa'idii yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum waduuquu cadaab alxariiq yacni malaa'igtu iyadoo nafda ka qaadaysa u imanayaano wejiyaalka iyo xagga dambe ka garaacaysaa miyay sugayaan malaa'igtu inay u timaado mooyane ow yaatiya rabbuka ama rabbigaa maalinta qiyaama inuu u yimaado si u kala saaro khalqiga ow yaatiya bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarkood inay yimaadaan ma wax kale miyay sugayaan macnaha waa cadceedda kasoo bixitaankeeda ay galbeed ka soo noqotay ka soo baxdo sida ibnu cabaas uu ku fasirayo xadiidka markaa ee sida nebigu ku fasiray baan leeyahay xadiidkii bukhaari muslim ay warinayaan aayaadkan saddexdaahi markay malaa'igtu u soo degtaan ruuxda inay ka qaado toobad la aqbali maayo walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aat kuwa yani xumaanta samaynaya toobadi uma sugnaanin marka uu midkooda u yimaado yani xumaanta samaynaya xataa idaa xadara axadahum ulmowtu qaala innii tubtu la'aan odhanaya hadda ayaan rumeeyey cadceeddu hadday maqhrib ka soo baxdana toobad la aqbali maayo xilliga markaas ilaahay uu soo deg u yimaadana dee wakhtigii markaa laysabaal marinaya weeyaanoo wax ka fakanaya ma jiro marka aayadda si aayaadka dambaba ay inoo tilmaamayaan imaatin sifadaa imaatin inuu ilaahay imanayo ayay ina tusinaysaa weliba qoladii odhanayay amarka ilaahay baa imanaya siday odhan ila hal yanduruuna miyay sugeen ilaa an taatiyahum almalaaika ow yaatiya rabbuk ow yaatiya bacdu aayaati rabbik ila bacdu aayaati rabbika baa meeshii yaalle miyaa la odhan karaa ow yaatiya rabbuk amru rabbik ow yaatiya bacdu aayaati rabbika isku mid bay markaa noqonayaan hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an taatiyahum almalaa'ikatu malaa'igtu inay u timaado mooyaane ow yaatiya rabbuka rabbigaa inuu yimaado mooyaane ow yaatiya inuu yimaado bacda aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarkood inay yimaadaan mooyane wax kale miyay sugayaan nimankaa gaaladahay macnaa wax kale oo ay sugayaan ma jirto halkaas ayaa waqtiga inaga dhacay wallahu aclam